nabigooda labadooda waxay nabiga ka wariyeen qaala inuu yidhi ittaqi llaha xaysumaa kunta war ilaahay ka baq meel walboo joogta wa atbici sayi'aati alxasanata tamxuhaa gaf haddaw kaa dhacana xasanaad daba dhig maxaa yeele way dhaqaysaan wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasanin dadkana dabeeco wanaagsan kula dhaqan rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanun nabiga wuxuu yidhi alay slam xadiid wanaagsan waaye ayuu yidhi marka waxay kutusaysaa nabigeena mukhtaar calay sl slaam xadiidkaas laga wariyey maxaa yeelay nabiga wuxuu yidhi ittaqi llaha xaysumaa kunta meel kasta eed joogtid ilaahay ka baq meel kasta eed joogtid xataa haddaad isleedaha kacbada ilahay joogtaa ilahay inaad ka baqda lagaa rabaa haddaad musqul ku jirtid maha waa nijaasa dhihine inaad ilahay ka baqda lagaa rabaa maxaa yeelay inaad iska ilaalisid waxyaabahaas xumaanta ayaa lagaa rabaa waxaa layidhi waatbici sayati xasanata tamxuha haddii wax xumaana ay kaa dhacaanna waa inaad adiga daba dhigtaa wax wanaaga oo khayraada wax wanaagaad daba dhigtid maxaa yeelay gafka bini aadamka waa ka dhaca laakiin hadday gaf ow kaa dhaco waa inaad daba dhigtaa waxyaabo badan oo khayraada oo maaratay gafkaadi tira wa khaaliq innaasa biquluqin xasanin dadkana dabeeco wanaagsan ku dhaqan nabigu waatuu yidhi alay slat slaam waxaa la rabaa dadka sida adiga aada jeceshaha inay kuula dhaqmaan waa inaad adiga ku dhaqantid waa inaad kula dhaqantid nabigeena alay slat slaam riwaayo laga wariyey ayaa waxaa jirtay oo wuxuu ku yidhi maalinta salaada gadaasheeda waxaad takbiirsatiin toban jeer waxaad takbiirsatiin salaada mugaad gelaysiin toban jeer ilaahay mahadiya toban jeerna takbiirsada toban jeerna maarata subxaan allaahi dhaha maxaa yeele waxay idiin naqanaysaa boqol iyo konton ayay carabka ku naqanaysaa xagga xasanaadkana waxay ku naqanaysaa kun iyo shan boqol oo xasanadii mitaalid ku naqanaysaa marka riwaayadaas waxaa daba dirtay ayukum yafcalu fi lyowmi alwaaxidi alfa wa hamsamiata siyaatan yaa waayo qofka idinka idinka mid a ee maalintii la imaan kara kun iyo shan boqol oo gaf marka waxaa yidhi cabdullahi bin mascuud wuxuu yidhi qofku markau hal xasanaad la yimaado tobanu jibaarkeeda loo dhigaa hadduu laakiin dembi la yimaado hal dembiyaa loo dhigaa markaasoo waxuu daba dhigay wuxuu yidhi waylun liman kahurat aaxaaduhu casharaatuhu waxaa sa khasaarow yidhi qofkay halhalkiisu toban toban ka bataan maxaa yeele shay aad haddaad samaysid toban lagaaga dhigaayo kan haddaad samaysidna hal xaba lagaaga dhigaayo kii halka xaba ahay hadduu tobanka ka bato waa khasaaro waxaad ka soo qaadaa laba qof wada meel ka shaqayso qofuu saacaddii hal bown ku shaqeeyaa qofuna saacaddii toban bown ku shaqeeyaa qofkii halka bown ku shaqayhay haddou inta wax meel dhigto qofkii tobanka bown ku shaqayhay dayn usoo doonta minka maxaad qiyaase maxaa qofka waxay leedahay dabaal waa waxama gartaad leedahay marka waxaa lagaa rabaa in xasanaadkaada ou bato nabiga xadiidkaas waxaa laga garan karaa in xataa ajirkaada maalintii aada xisaabatid ayaa mahas laga garan karaa waxaa kaleeto nabiga yidhi alay sl slam wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan dadka dabeeco wanaagsan kula camal fala oo wax wanaaga la imaada maxaa yeelay dabeecada wanaagsan waxay naqanaysaa maqaam adiga aadan gaari karin ku gaarsiinaysaa nabiga waatuu yidhi alay slat slam inakum lan tasicu nnaasa biamwaalikum fasicuuhaa bibasdi lwajhi wa xusni lkhuluqi idinka dadka maalkiina kuma deeqi kartiin mana kala gaarsiin kartiin laakiin wejiga wanaagsan iyo dabeecada wanaagsan dadka kala gaarsiiya dabeecada wanaagsan iyo weji furan dadka kala gaarsiiya nabigeena waatuu meel kale ku yidhi khayrukum axsanukum maaratay akhlaaqan waxaa idinka idinkugu wanaag badan oo idinkugu khayr badan dadka idinkugu dabeeco fiican dadka idinkugu dabeeco fiican ayaa idinkugu wanaagsan marka nabiga calay slat slaam dabeecadaas wanaagsan nin ayaa nabigu yimid markaasu wuxuu yidhi maa afdalu acmaali rasuulka ilaahayow camal aan sameey maxaa ugu fiican markaasuu nabiga wuxuu ku yidhi xusnu lkhuluq dabeeco wanaagsan ugu fiican riwaayo kale nabiga wuxuu ku yidhi alay slat slaam in allaha ikhtaara lakum alislaama diinan ilaahay diinta islaamkau diinhaan idinkugu doortay fa akrimuuhu bixusni lkhuluqi iyo wasakhaay dabeeco wanaagsan iyo sakhinima diinta islaamka idinkuna ku karaameeya fa inahu laa yakmalu ilaa bihimaa labadaas waa wanaag ayay diinta islaamka ku wanaagsanaa tahay nabigeenna waa tii ilahay qur-aankiisa ku yidhi khudi ilcafwa wa amir bilcurfi wa arib can iljaahiliina nabi maxamedow cafiska qaado xumaantana ka tag kuwa jaahiliinta waxay sameeyaan iska dhaaf riwaayo kale nabiga qur-aankiisa waat aayad qur-aan ku ahda idfac bilatii hiya axsanu fa ida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu weliyun xamiimun qof hadduu xumaan kugu sameeyo adiga wanaag ugu bedel qof hadduu xumaan kugu sameeyo adiga wanaag ugu bedel idfac bilatii hiya axsanu labada shay midda wanaagsan qofka ugu bedel fa ida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu weliyun xamiimun ilahay qur-aankiisa ku yidhi qofka xataa cadowga kula ah markuu inta xumaan kugu sameeya adiga aad wanaag ugu bedashid qofkiiba birri waxaa halkaysaa kuu yimid ee maarata kusoo hoosgalayo ee dabeecada wanaagsan kaa qaadahayo ku dhahayo anaa kaa gardaray nabigan ilaahay marka uu ammaana maxaa lagu yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiimin nabiga waxaa lagu yidhi adiga dabeeco wanaagsanaa ku jirta nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa sayi'aati acmaalina man yahdi illahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله